mawqifka labaad ee yani arrimaha labaad arrinta labaad ee aadka u weyn ee uu abubakar ummadda uga tegay waxay ahayd qur-aanka ayuu jamciyey jamci ugu horreeyey qur-aanka la jamciyo waxaa iska lahaa abubakr sidiiq radi allahu canhu oo macnaha waxa weeyaan qur-aanku wuxuu ku kala qorqornaa meelo kala duwan yani waxa weyaan yani waxyaabo kala yani muusan hal meel kuma urursanayn abubakr xilligiisii baa la ururiyo hal meel qur-aanka lagu ururiyey waxay ka mid tahay maxaasinta waaweyn ee abubakr sidiiq radi allahu canhu ummadda uuga tegay bay ka mid tahay macnaha ayib marka wahuwa aladii binafsihi tawallaa jihaada man cani ilhudaa tawallaa wuxuu ku tilmaamayaa arrintaa iyadoo inuu ilaahay sabab uga dhigay subxaana wa tacaala cid walbo hanuunka ka jeesay dadkii ridoobay inuu la dagaalamay oo markaa islaamkii dib ugu soo celiyay macnaha waxna macnaa wax weeyaan laga takhallusay khilaafadu waxay ahayd cumaan abubakr sidiiq laba sano iyo saddex bilood ayuu khaliif ahaa oo khilaafada hayay ma badnayn sooma muhimooyinkaasuu ka tegey ayib sanadkii saddex iyo tobnaad ee hijiriga ayuu geeriyooday cimrigiisu wuxuu ahaa lixdan iyo saddex jir buu ahaa waa cimrigii nebigu ku geeriyooday soo maa ila nebigaa sal lla lay waslam wax yar ka weynaa marka cimrigaa laftiisa ayuu ku geeriyooday cimrigii nebiga sal lla lay slam laftiisa ku geeriyooday ayib ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم والنصر asaaribu almunki cala alkufaari wa muusicu alfutuuxi fi lamsaari haaniihi buu yidhi midka labeeya abibakrin fi lfadli fadliga dhexdiisa ku labeeyaay bilartiyaabin shaki la-aan assaadicu wey waa ninkii xaqa la jahri jiren la gaban jirin annaatiqu ee hadlaha ah bisawaabi saxda iyo sawaabkana ku hadla acnii waxaan ka wadaa bihi isaga waxaan ka wadaa ashahma nin rageedkii ashahmu waxaa la yidhahdaa ninka caqliga badan ee ra'yiga iyo talada toosan ee adkaysiga badan tilmaamaha raganimo ninkay ku edel yihin baa shahmi la yidhaha geesiga ah saas way macana acnii bihi waxaan ka wadaa ashahma nin rageedkii abaa xafsin ahaa cumaro ahaa man cid baan ka wadaa daaharadiina diinka caawiyey oo kor yeelay alqawiima diinkii toosnaa oo wanasar u hiiliyey assaarimu huwa saarimu wey waa ninka macnaha gooyey assaarimu macnaa geesigii weeye gaalnimada kala gooyo sida seef af badan u kala jaray almunkii dhib gaadhsiiyo cala alkufaari gaalada dushooda wa muusiculfutuuxi weye furashooyinka ninkii waasiciyoo ballaadhiyey weye fil amsaari magaalooyinka dhexdooda ninka fadliga kusoo raaca waa waa cumar cumar ibnu khataab radi allahu canhu abaa xabsin ninkaasaa fadiilada kusoo raaca saas wey macnaa marka wuxuu ina yidhi daaniihi fi lfadli wa fi yani wa fi lkhilaafa wey khilaaf yani khaliifka labaadna isagu ahaa fadligana isaga kusoo xigay saas way macnaha khilaafadiisu waxay ku timid abubakar markii uu xanuunku qabtay uu ku geeriyoon doono buu u dardaarmay ummadda inuu uga dambeeyo cumar ibn khataab radi allahu canhu saas way manaa saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa khilaafadii abubakar waxay ku timid doorasho sooma tii cumarna waxay ku timid dardaaran iyo wasiye uu ka tegay abubakr sidiiq ummaddiina waa waafaqda waa qasidii bay u qaadatay cumaan ibni cafaanna waxay iyaduna ku ay macnaha khilaafadiisu ku timid lix nin oo uu cumar magacaabay ayaa isagana doortay marka khilaafadu qaababkaaba way ku sugnaataa in ninkii hore uu dardaarmo inay ummaddu doorato qayb ummadda ka mida inay doorato siyaabahaasi macnaha ku sugnaataa ayib wuxuu yidhi marka haaniihi fi lfadli bilartiyaabin assaadicu ninkii xaqa la jahri jiray wey assaadicu bilxaqi wey yani nin ilaahay nin ilaahay mooye cid kale uu ka cabsada aysan jirin buu ahaa saas daraaddeed baa ilaahay diinka ku muujiyey oo markuu islaamay oo uu diinta islaamka soo galay baa muslimiintu gagabashadii ka baxeen nin aada gees u ah oo xoogna badan ragabnimana ku idishahay jaraa-a iyo dhiiranaanan leh ayuu ahaa maalintuu soo islaamay ayaa gagabashadii iyo dhuudhuumashadii iyo ashunku adinkii iyo laga baxay saas maana maxaa yeeley maalinkaasay qurayshi bilowday inay ka heybeysato rasuulka dadka raacsan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cumar imaanshuhu yimid daraaddeed macna marka nin gabbada ma ahayn assaadicu bilxaqi buu ahaa wuxuu xaqnimo u arko ninna ugama heybeysan jirin macna annaatiqu bisawaabna wuxuu ka wadaa siduu nebiguba sheegay sal ly slm mulham buu ahaayo yani inta badan mawaaqiftiisu waxay ahayd mawaaqif xaq iyo sawaab iyo sax ku taagan bay ahayd saas way macnaa isagii cid kale hadday iskhilaafaan inta badan isagaa ka gar heli jiray saas daraaddeed buu waxyiga muxuu ku waafaqay intaasoo mas'aluu ku waafaqay iyadoon shaarica xaggiisa ayna waxba ka soo degin ayuu ku teliyey sidaa iyo sidaas kama fiicnaateen qur-aankii baaba soo degay oo sidiisii waafaqsay saas way macnaha waxaa ka mid a masaa-isha iyaga masalan mas'aladii aada garanaysaan oo nebigu sal lla lay slam uu ku tukaday munaafiqii cabdullahi ibn ubay ibnu salool sama saluul markuu nebigu ku tukaday sal lla lay slam cumar wuu soo qabtay nebigu ma munaafaqanaad ku tukan markaasuu nebigu uri sal lla lay wasalam cumarow waa lay khiyaar geliyey istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum buu ilahay haddaan ogaan laha toddobaatan koor ka badan haddaan ilahay dembi dhaaf u weydiiyo in laga yeelayo waa weydiin buu nebigu sal lla lay wasalam ee cumarow faraha iga qaad cumarna wuxuu damcay ninkan munaafiqa inaan salaatuljanaasa lagu tukanin nebigu markuu ku tukaday sal lay wasalam ayaa waxaa soo degtay aayad waafaqsan ra'yigii cumar walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri saas way maanaa taasaa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa qisadii ku soo aroortay nimankii lasoo qafaashay beder laga soo qafaashay nebigu wuxuu la tashaday abubakar iyo cumar abubakar wuxuu ku tala bixiyey nimankan waa dad ehelaa oo wada dhalanay nebigu nimankan aynu madax furasho ka qaadanno madax furashadaas xoolaynu u baahanay gaalada aan ugu xoogaysanno iyagana ilaahay bay inuu iimaan ka keenaa laga yaaba oy rumeeyaane aan iska sii dayno nebigu madax furashada aan ka qaadanayo xoolo nebiguna ra'yigaas u boogay sal lla alay wasalam abubakar cumarna wuxuu soo jeediyey nebiyo aniga waxay ila tahay anugu xoolo xoolaha iyo waxaa garan maayee nimanka nin walba qaraabadiisa intaad u dhiibto qoorta aan ka jarno cali ibnu abi aalib u dhiib walaalkii caqiil anigana hebeloon qaraabanahay ii dhiib abubakarna qaraabadiisa u dhiib nin walba qaraabadiisa ha dilo aniga saasaa iga tala markaasaa nebigu sal lay slam abubakar buu waafaqay oo taladiisa yani qaatay qur-aan baa soo degay markiiba lagu waafaqsan yahay ra'yigii cumar laguna canaananayo nebiga salawatullah waslamu alayh saas way macnaha maa kana linabiyin an yakuuna lahu asraa xata yutqina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira ila aakhiri alaayaat aayaadkaasaa soo degay oo cumar lagu waafaqayo macnaha sidaas weyaan waxaa ka mid ahaa wuxuu soo jeediyey cumar nebiyow sooma fiicnaateen inaad maqaamkii ibraahim aad ka dhigato meelaad ku tukato markaasaa waxaa soo degtay waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa waxaa ka mid ah wuxuu soo jeediyey cumar nebiyow haweenkaaga nin xun iyo nin fiicanba waa u soo gelayaaye inaad xijaabto sooma fiicnaateen markaasaa waxaa soo degay aayaadka xijaabka fii suurati alaxzaab ilahay haweenka ku xijaabayo subxana wa tacala ayaa soo degay cumar ra'yigiisa macnaa lagu waafaqayo waxaa ka mid ahaa markii nebiga haweenkiisa sal lay slam waxoogaa arrintii ay ku kaceen oo cumar u soo galay ayaa wuxuu ku yidhi haddaad joojin weydaan waxaad waddaan nebigu wuu idin furi kadibna kuwo idinka fiican baa ilahay ugu bedeli ilaa ay yidhaahdeen haweenkii nebigu qaar ka mid ay ku yidhaha cumarow nebigu intuu haweenkiisa canaanan kari waaya miyaad adigu u canaanan bay dheheen maxaa arrintii arrimaha reerka nebiga faraha kuu soo geliyey markiiba waxaa soo degtay aayaddii qur-aanka waafaqsanaydoo casaa rabbuhu in طallaqa kuna mxuua an yubdilahu aswaajan khayra minkuna mu'minaatin ila akhiri alaayat saas way macana haween idinka fiican baa ilaahay ugu bedeli waale nebiga haddad waxaan joojin weydaan yacni hadalkiisii iyo ra'yigiisii buu kusoo degtay marka masaa'il fara badan oo noocaas oo waxaa jira cumar taladiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala markiiba macnaha waxa weeyaan yani wuu cumar ilaahay ku waafaqay subxana wa tacala iyo sharciga uu ku waafaqay intaan la soo dejinin ka hor way macnaha marka waxay waa midda uu ku tilmaamayo annaatiqu bisawaabi annaatiqu bisawaabi yani waxay yidhahdaan culimmadu ruuxa hadduu iimaankiisu aada u xoog weynaado oo iimaankiisu heer sare u gaadho qasadka ilaahay iyo muraadkiisa inuu waafaqay u badantay saas way macnaha yani iimaanka xooga badan baana keenayo macnaha sidaas wey ayib fadaa'il fara badan buu cumar leeyahay sidoo kaleeto yani waxa weye fadaa'ishiisa waxaa ka mid a nebigu sal lla alay waslam wuxuu yihi jannada markaan tegey waxaan ugu tegey jannada waxaan ku arkay qasri iyo daar aada u qiimo badan oo haweeney ay agteeda ku weysaysanayso markaasaan idhi buu ihi war qasrigan yaa iska leh cumar baale baa layidhi waa jannadu haweentanna waa xaaskii cumar markaasaan ka cararay bu waxaan xusuustay buuhi masayrkii cumar markaasaan meeshii ka cararay cumar markaasuu intuu ooyey bu wuxuu ihi nebi allow acalayka akaar buu ku yidhi ma adigan kaa masayr bu nebi allow macna marka yacni daar jannada ku taalla iyo haweeney jannada joogtay iyo ninkii loo soo sheegay wey cumar radi allahu canhu saas macna nebigu sal lay waslam waxaa ka mid a waxyaabaha uu sheegay oo cumar fadaa'ishiisa ka mid a wuxuu nebigu sal lay slam waladii nafsii biyadihi maa laqiyaka shayطaanu saalikan fajan qadtu ilaa salaka fajan hayra fajika buu nebigu sal lay slam ilaahay baan ku dhaartaye shaydaan kulama kulmo adoo jid haya ilaa hdaa kula kulmo jidkaaga intuu ka leexdo jid kala qaada ha, cumar iyo shaydaan jid wada mari maayaan ninkaa da- yani waxa weeye sidaa gaaladu uga haybeysanayso iyo shayaadiintuna uga haybaysan marka isaga iyo shayaadiintu waa kala nabadgaleen jidkaad marto kaa daba mari maayaan jid kale marayaan buu nabigu sal alay slam saas way macnaha marka nin noocaas ahayo fadaa'il badan aad u qiimo badan saxaabada waaweyn ka mid oo muhaajiriinta ah nebigu sal alay wasalam riyooyin fara badan oo u arkay cumar yani fadaa'il fara badan buu u sheegay waxaa ka mid a riyadii qamiiskaa ka mid ahayd een hadda ka hor soo sheegnay waxaa ka mid a riyadii yani nebigu biyaa la ii keenay buu yihi riya la iigu keenay markaasaan cabay buu yidhi hambadaadii yaad u dhiib hambadaydii waan soo hambeeyey yaad u dhiibtay cumar baan u dhiibay bu nabigu sal alay wasalam markaasuu ka dhergay maxaad ku fasirtay baa layidhi cilmi baan ku fasiray bu nabigu sal alay wasalam saas way macnaa marka fadaa'il fara badan oo noocaas ayuu cumar leeyahay radia allahu tacala canhu ayib khilaafadiisu waxay ahayd toban sano iyo lix bilood buu muslimiinta khaliif u ahaa waana ninkii ugu horreeyey oo lagu magacaabo amiiru lmu'miniin laqabkaa loogama horreynin amiiru lmu'miniin ciddii ugu horreysay lagu magacaabo cumar ibn khataab buu ahaa radi allahu canhu saas way macnaha ayib labaatan iyo saddexdii hijiriga markay ahayd ayuu cumar la dilay cimrigiisuna wuxuu ahaa lixdan iyo saddex sano ayuu jiray markaas ayib qaabka loo dilay waan u tegi doonaa darsigeena dambe wuxuu yihi taaniyihii ka labaad ee oo macnaha labeeya abubakar taaniyihii abubakar kiisa labaad fi lfadli fadiilada xaggeedana ugu ku labeeya bilartiyaabin shaki la-aan assaadicu waa kii xaqa la jahri jiray oo xaqa aan qarsan jirin oo bannaanka la- yani dhigan jiray wixii rumaysan yahay iyo xaqa annaatiqu ee hadladii bisawaabi sawaabka ku hadlayay sawaabka ku hadli jiray wey macnaha iyo sida saxda ah acnii waxaan ka wadaa bihi isaga ashahma nin rageedkii baan ka wadaa abaa xafsin ahaa cumara cumar baan ka wadaa man cid baan ka wadaa daahara caawiyey addiina diinka caawiyey alqawiima ee toosan oo wanasara u hiiliyey ha, maalinkuu soo galay laga bilaabo ilaa maalinkii la dilay oo uu shahaadada qaatay intaa diinta unbuu hilinayay assaarimu huwa saarimu wey waa macnaha waxa weeye saarimka waxaa la yidhahdaa asayf albaatir baa la yidhahda seefta afka badanee waxay gaadho kala goynaysa baa la yidhahda macnaha marka wuxuu ka wadaa assaarimu ninkii sharkiya gaalada kala goynaya wey ee geesiga ahaa almunkii dhibka gaadhsiinayey cala alkufaari gaalada dusheeda wa muusicu lfutuuxi furashooyinka midkii ballaadhiyey weeye fi lamsaari magaalooyinka wuxuu ka wadaartaana saan horeyba usoo sheegnay yarmuug dagaalkeedii oo socda ayaa waxaa geeriyooday abubakr sidiiq abubakar markuu geeriyooday cumar markuu mas-uuliyadda qabtayba dagaalkii ruum lagula jirayna waa sii ballaadhiyey jabhadiisa kii furusna waa bilaabay labadii wadanba waa labadii wadan ee adduunka markaa ugu waaweynaa waxay gacanta muslimiinta soo galeen intii uu cumar ahaa khaliifka muslimiinta wa muusicu lfutuuxi fi lamsaarina saasuu ka wada hada wabilahi tawfiq sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam
رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحيت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان في بكفه في بيعة الرضوان waxaan kusoo dhex jirnay mabxaskii ama fasalkii uu sheekhu kaga hadlayey saxaabada nebiga sal lla alayh wasalam iyo maxaasintooda iyo wanaaggii ay lahaayeen marka wuxuu inoo soo hormariyey oon ka soo hadalnay yani asidiiq abubakar iyo cumar alfaaruuq kii saddexaad ayaan marka joognaa cuhmaan ibnu cafaan radia allahu can aljamiic wuxuu yihi haaliuhum midka saddexeeya oo saxaabada waxaan u jeedaa abubakar iyo cumar midka saddexeeyaay fadliga iyo xagga khilaafadaba ku saddexeeya cuhmaanu cuhmaan wey dunnuurayni labada nuur u saaxiibka ahaa dulxilmi dulqaadkana u saaxiibka ah waalxayaa iyo xishoodka bikayri maynin shaki la-aan baxrulculuumi ahaa culuumta baddeeda ahaa jaamicu lqur'aani qur-aanka midka kulmiyey ahaa minhu isaga xaggiisayna istaxyad ka xishootay malaa'iku araxmaani allaha naxariista le malaa'igtiisuna isagay ka xishootay baayaca waxaa mubaayacooday canhu xaggiisa waxaa ka mubaayacooday oo bedelkiisa ka mubaayacooday sayidu alakwaani kowniyaalka sayidkood sayidkoodii waa nebigu ka wada sal lay slam bikafihi gacantiisu kaga mubaayacooday fii baycati ridwaani baycatu ridwaan dhexdeeda cismaan ayaan gallay laakiin xalise waxaa inoo laabnaa cumar geeridiisii inaan qaabkii uu geeriyooday aan wax ka sheegno ama sidii loo dilay shahaadadiis sidii uu macnaha waxa way ku qaatay cumar maadaama uu acdaadii islaamku uu lahaa dowladihii waaweynaa runtii uu yani ilaahay subxaana wa tacaala ku guulayay inuu burburiyo cadow badan buu yeeshay ilaa loo arkay in ninkan in laga takhalluso mooyaane aan sinaba muslimiinta laysaga caabin karin waxay marka kutubta ay siiradu sheegayaan cumar dilkiisii inay ka dambeysay mu'aamaro shirqool ay acdaa-ul islaam soo maleegeen ayaa lagu dilay bay leeyihi nebigaana sheegay sal lla lay wasalam oo horey u sheegay inuu cumar yahay albaabka fitnada ku gudban oo nebigu sal lla lay wasalam wuxuu sheegay dhimashada cumar in ay tahay bilowgii fitnada ummadda markuu cumar dhinto in albaabkii fitnadu uu furmayo sidaa xadiis saxiixa baa nebiga kaga sugan sal lay wasalam cumar marka isagoo salaad ku jira oo intuu yani saxaabada iyo intii la joogtayba macnaha uu sufuuftii hagaajiyey salaada galay ayaa lagu duray toori ama mindi lagu duray isagoo salaada ku jira kadibna wuu dhaawacmay ninkii duray wuxuu ahaa nin addoon u ahaa almugiirata bnu shucba saxaabiga la yihahdo addoon uu lahaa buu ahaa yani waxaa magaciisa la odhan jiray abulu'lu'at almajuusi baa la dhihi jiray abululu'ah ninkaasaa marka duray cumar markiiba waa dhacay cabdiraxmaan bnu cawf oo gadaashiisa taagnaabaa horay yuu horey usoo bixiyey dadkiibuu salaada ka saaray salaad fudud buu tujiyey salaaddii markay ka baxeen cumar waa la qaaday marka cumar wax yar kadib waxa uu u dhintay nabarkaa isaga iyo dhaawaca gaadhay ninkaasi markuu cumar dhaawacay saxaabadu waxay isku dayaen inay qabtaan laakiin mindida uu ku dilay baa waxay ahayd mindi laba afley ah daabku dhexda kaga yaallo xagga horena macnaha af ku leh xagga dambena af ku leh saddex iyo toban saxaabi buu dhaawacay oo toddoba ay u dhinteen yaani waxa weeyaan hal yani saddex iyo tobankii ay mindidu gaadhay cumar mooyaane toddoba kaleetaa u dhintay markii dambe nin saxaabiya maro weyn sida bustahoo kalea buu ku tuuray waa la qabtay marka markuu ogaaday in la qabtay buu marka isagiina isdilay marka saasuu ku tegey cumar radia allahu canhu markii uu yani waxa weeye uu uu dhaawacmay ayuu wuxuu yidhi ninka i dhaawacayaa wey waa loo sheegay markaasu wuxuu yidhi allah waxaa mahad iska leh aan igu dilin ruux islaamnimo sheeganaya gacantiisa cumar radia allahu canhu waa dhaawacmay waa la qaaday saxaabadu aad bay markii u argagaxeen qaarna arrintu waxay yidhahdeen marka waxay leeyihiin bas ma laho waa miyir qabaa yani khaliifku qaarna waxay leeyihiin arrinkiisu halis inuu yahay baa u muuqata xaafad gurigii markii la geeyey oo cabitaan la siiyey iyo jal markiiba calooshay ka daateen meeshii nabarku ka gaadhay ayay markiiba ka daateen macnaha waxaa la xaqiiqsaday inuu cumar ay marka tani tahay geeridiisii sidaas daraaddeed intuusan dhibanninbu wuxuu u cidiray caaisha radia allahu canha isagoo ka codsanaya in lala aaso labadiisii saaxiib oo qolkeeda meel ka bannaanayd in lagu aaso wuxuu ku yidhi u taga waxaad ku tidhaahdaan cumar baa wuxuu kaa codsanayaa meeshaa in lagu aaso caaisha markii loo tegey waxaa loo tegay iyadoo ooyeysa markii loo sheegay codsiga cumar waxay ku tidhi anaa isugu tala gashanaa meeshaas laakiin maanta waxaan u doorahayaabay tidhi cumar cumar wuxuu yidhi markaan dhinto kadib intaad ku noqotaan waxaad tidhaahdaan cumar wuxuu ku weydiisanayaa in meesha lagu aaso maxaa yeele waxoogaa markaa wuxuu ka cabsanay wuxuu ka cabsaday inay u siisay waxoogaa maaragtay weji ahaan oo iyadoon aada raalli uga ahayn inay bixisay markaan dhinto kadib haddana ha laga codsado buuri hadday ogolaato ha laygu aaso hadday diiddana qubuurta muslimiinta oo baqiic ha laygu aaso buuri macna caaisha markiibaa lagu haddana loo yimid markuu geeriyooday cumar way ogolaatay sidaasaa marka cumar loo aasay cumar markii intuusan geeriyoonin laakiin uu taqriiban yani uu dareemay inuu macnaha waxa weyaan adduunka faaruqayo ayuu markaa wuxuu u dardaarmay muslimiinta rag saxaabada raggii markaa uu yidhi nebiga ayaa geeriyooday sal alay slam isagoo raalli ka ah oo raggii markaa inuu igu akhyaarsan yihin u arkayey oo lix nin ah ayuu uga tegey cali bn abi aalib iyo cuثmaan ibn cafaan iyo zubayr iyo طalxa iyo sacad ibn abi waqaas iyo cabdiraxmaan ibn cawf lixdaas saxaabi buu ka tegay oo yidhi dhexdiinna iska doorta ciddii muslimiinta u talin lahay cumar marka waa geeriyooday raggan lixda ah baa marka isu yimid cumar waa la aasay daymo uu ka tegeyna wiilkiisuu ka dardaarmay inuu macnaa wax weeye bixiyo allah u naxariisto cumar sidaasuu ku geeriyooday geeridaa cumar uu geeriyoodayna waxay noqotay siduu nebigu sheegay sal lay waslam albaab shar oo furmay saas daraaddeed khilaafaadka iyo dagaalada muslimiinta dhexdooda iyo kulli waxay bilowdeen bacda mowti cumar radi allahu canhu saas man ayb marka raggaas lixda ah baa isu yimid geeridii cumar kadib markay isu yimaadeen ayaa markaa cabdiraxmaan ibni cawf baa hadlay wuxuu yidhi lix baynu nahaye saddexna ha tanaasusho saddexna meeshii aan kusoo reebno zubayr baa wuxuu yidhi anigu cali baan u daystay dalxana wuxuu yidhi aniguna cusmaan baan u daystay sacadna wuxuu yidhi aniguna cabdiraxmaan ibni cawf baan u daystay saddexdaa soo hadhay sooma saddexdoodii soo hadhay baa cabdiraxmaan haddana wuxuu yidhi aniguna waan ka baxay ee labadiinan labada soo hadhay marka waa cusmaan iyo iyo cali labadiinanaan rabaa buu ihi mid idinka idinka mida inuu ka tanaasulo ka kalena yani waxa weye arrinta yani sidaas ay ku dhammaato oo lala mubaayacoodo labadoodii baa mid walba aamusay oo yani tanaasulkii ka gaws qabsaday sidaa daraaddeed ayuu marka cabdiraxmaan yidhi aniga marka ii daayo labadiinuba arrinta aniga aan ka soo shaqeeyo raallina ku noqdo ninkan soo magacaabo muslimiintaan la soo tashanaya waaya hebaaley cabdiraxmaan ibni cawf muslimiintuu dhex galay waxaa la kala hormarinayaa cusmaan iyo cali wax sida ay kutubta siiradu sheegayso xataa haweenka guryaha jooga cabdiraxmaan wuu la soo tashaday oo wuxuu ka talageliyey ma cusmaan baad hormarinaysaan mise cali baad hormarinaysaan ummaddu waxay isku waafaqday in cusmaan la hormariyo sidaasuu marka cusmaan kula mubaayacooday ummadda inteedii kalena ku raacday cali bni abi aalibna uu ku raacayo isaguna uu la mubaayacooday sidaasay marka ku timid khilaafadii cusmaan ibnu cafaan oo ka dambeeyey cumar ibn khaaab radi allahu canhu ayb cusmaan buu marka hadda inoo galay wuxuu yihi haaliuhum cusmaanu dunnuurayni haaliuhum kooda saddexaadi cusmaanu way dunnuurayn cusmaan wuxuu dunnuurayn ugu magacaabay oo waxaan dhihi laha uu tilmaanta ugu tilmaamay wuxuu guursaday laba hablood oo nebiga gabdhihiisa ka mida sal lay aslam ruqaya iyo umu kulsuum oo isaga dambeeyey ruqaya u horeysay way ka dhimatay markaasuu nebigu wuxuu ugu xigsisamay sal lay slam ugu xigsiiyey oo u guuriyey umu kulsuum waa ninka keliyeeta oo saxaabada ka mida oo laba gabdhood oo nebigu dhalay sal lay wasalam guursaday waay oo weliba iy isku xiga macnaha labada nuur ee la tilmaamayo dunuurayn laleeyahayna waa labada gabdhood ee nebiga uu guursaday macnaha saas weyaan ayb waxaa kale uu ku tilmaamay dulxilmi dulqaadka lahaa dulqaadka u saaxiibka aha yani dad badan baa dulqaadle laakiin dulqaad wuxuu lahaa zaa'id ah waxaadna ka garan kartaa markay fitnadu kacday mowqifkiisi baad ka garan kartaa waa utegi doonaa insha allahu tacaala ayb waxaa kale uu ku tilmaamay inuu xishood u saaxiib ahaa xishood inuu saaxiib ahaa nebigaa ku tilmaamay sal lay wasalam xadiiska yani uu rasuulku sal lay waslam saxaabada uu nin walba wax ku sheegay rag ka mida yani arxamu ummatii biummatii abubakrin waashaduhum fii diin illaahi cumar waashaduhum xayaaan cusmaan buu nabi uri sal lay wasalam saas weyaan macnaa waaclamuhum bilxalaali waalxaraam mucaad ibnu jabal waafraduhum zayd ibnu haabit ila aakhirihi xadiiskaasuu marka nebigu ku sheegay sal lay slam ummadda ninka ugu xishood badan inuu yahay cusmaan ibnu cafaan radi allahu canhu khasladaasaan lagu gaari jirin oo uu rag oo dhan macnaa wax weeye caan kala ahaa ayb waxaa ku sugan xadiiska tirmidi ibn maaja ayaa soo saaray ibn xibaan iyo xaakim xadiid muslim uu soo saaray baa sidoo kale wuxuu kutusayaa nabiga oo caaisha ay warinayso waxay tihi nebiga sal lay slam waxaa usoo galay abubakar isagoo nebiga bawdadiisu fay ayna qaawan tahay markaa oo mar ayna saarnayn ama riwaayada waxay leedahay bawdada ama dhudhunka abubakar baa soo galay nebigu iskama bedelin sidii uu ahaa abubakar waa soo fadhiistay dantiisii buu dhammaystay waa baxay cumar baa haddana idan dalbay cumarna waa loo idmay wuu soo galay nebigiio sidiisiiyabuu u yimid dantiisii buu dhammaystay waa noqday cismaan baa idan dalbay oo yani yani albaabka soo gargaraacay markaasuu nebigu sal lla alay wasalam maradii meeshii ay ka qaawaneyd oo macnaha waxay ama bawdiyadii ama dhudhunka ah ayuu maradii saaray nebigu sal lay slam waana soo fadhiistay markaasaa caaisha radi allahu canha markii uu cismaan intuu dantiisa dhammaystay uu baxay dabe caaisha nebiga waxay ku tihi nebi allow abubakar baa kuu soo galo ismaada bedelin oo waxaa kuu soo galay cumar oo ismaada bedelin cismaan markii uu idan dalbayna waad isbedeshay see wax u jiraan nebigu markaasa wuxu uhi sal lay wasalam alaa astaxyii min rajulin tastaxyii minhu lmalaa'ika buu nabi uri sal lay wasalam miyaanan ka xishoonaynin nin ay malaa'igta ilaahay ka xishoonayso saas way macnaha yani xadiiska riwaayaad kale waxay leedahay waxaan ka cabsaday buu nabi uri sal lay wasalam cusmaan waa nin xishood badane hadduu sidan iigu yimaado inuu dantiisaba dhammaysan waayo saas way macnaha in yani dantiisaba uu gudan waayo xishood daraaddii baan ka cabsaday buu nabi uri sal lay wasalam saas way macnaha ayib marka xayaagana saasuu ugu tilmaamayaayo khaslo wuxuu ahaa caan uu leeyahay cumaan radia allahu tacala canhu ardaa baxrulculuumi buu ku tilmaamay sidoo kaleeto oo waa saxaabada raggii ugu cilmi badnaa buu ku jiraa jaamiculqur'aani buu isagana ku sifeeyo waa sidaasuu ahaayo markii labaadee qur-aankan la jamciyey jamcintiisa cusmaan baa jamciyey xalay waxaynu soo marnay mishabeen horahe xalayan soomayn a jamaca qur-aanka cid isu geysa waxaa ugu horeeyey abubakr sidiiq radi allahu canhu laakiin jamaca abubakar wuxuu ahaa uu qur-aanka isu keenay qur-aanka oo ku kala qoran ama dhagax ku qoran ama maratay yani geed salki ku qoran ama yani looxyo ku qoran oo meelo ku kala qorqoran ama lafo ku qoran ayuu hal meel isugu keenay isu keeniddaa uu cusmaan uu abubakar isu keenay toddobadii xaraf ee qur-aanku ku soo degayba waxba muusan ka bedelin toddobadiiba waa lagu yani toddobadiiba qiraa'adoodii baa ku taalay macnaha xilligii cusmaan marka la soo gaadhay ayaa sida xadiidka saxiixa uu kutusayo ayaa xudayfat bn alyamaan ayaa wuxuu ka qayb galay duulaamadii yani dagaaladii muslimiintu ay qaadayeen mid ka mid a wuxuu arkay ciidankii iyo dadkii muslimiinta ee meesha joogay oo qur-aankii isku haysta midkana xaraf buu akhrinayaa kanna xaraf kaluu akhrinaya waa isku qabsanaya anaa saxsan iyo anaa saxsan ilaa qaarkood ba ayba qarka u istaagaanba inay macnaa waxa weyaan khalad isku xukumaanoo ay dhici karto manaa qaarkood inay manaa wax weyaan maarata ayba ayba ka imaan kartaba inay gaalnimo isku xukumaan xudayfa marka arrinkiibuu aada uga cabsaday ama arrinkani shar ka yimaadaayo qur-aankan qiraa'aadkiisa iyo qaabka loo akrinayo xuruuftii uu ku soo degay laysku khilaaf kulli waa bannaan tahay laakiin dadkii saxaabadu sidii nebigu ugu sheegay sal lay wasalam ee uu u baray ayagu way garanayaan toddobada xarafka ninkii u akhriya mid kasta tii lagu akhriyaba inay sax tahay laakiin dad cusub baa dib ka yimid xoogaa marka wuxuu ka cabsaday sidii towreed laysugu khilaafay ama injiil laysugu khilaafay inay ummaddanna qur-aanka isugu khilaafay saas daraaddeed shar weyn iyo dawaa'if waaweyn iyo kooxo waaweyn oo qur-aanka isku khilaafan inay soo baxaan macnaha xudayfa meeshii buu ka soo tegey wuxuu u yimid cuhmaan ibni cafaan wuxuu yihi cuhmaanow ummadda daba qabo ummaddani sidays intaysan sidii yuhuud iyo nasaare ayna isu khilaafin gaadh oo daba qabo buu yihi cuhmaan saxaabadu la tashaday waxaa laysku waafaqay in yacni waxa weeyaan arrinkan laga hortago saxaabada raggii markaa uu islahaa waa xufaad oo zayd ibnu haabit uu ka mid yahay ayuu marka u bixiyey oo yidhi arrinka ka shaqeeya haddii aada iskhilaaftaanna waxaad ku qortaan buu yihi luuqadda quraysh maxaa yeeley qur-aanka quraysh luuqadeedu ku soo degay raggii baa ka shaqeeyey xuruuftii qur-aanku uu ku soo degay mid ka mid ah bay isugu keeneen wixii kaleetee masaaxiifee qornaa oo dhanna waa la gubay misxafka cusmaan wakhtigiisii la qoray oo la yidhahdo misxafu alimaam ayaa marka loo qeybiyey degmooyinkii iyo magaalooyinkii muslimiinta oo dhan loo qeybiyey lagu camimay wax alla wixii khilaafsan oo dhanna waa la gubay saas way macnaha marka waa misxafka hadda inoo yaallo waay waa misxafka hadda inoo yaallo misxaf alcusmaani baa la yidhahdaa waana macnaha waxa weeyaan tii sidii uu cusmaan isugu geeyey waana arrinka runtii keenay saxaabaduna waa ku ijmaacday xudayfaa soo jeediyey cusmaan baa la qaatay saxaabada kalena waa ku waafaqeen masale ijmaacay noqotay arrinkaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku baajiyey shar weyn oo halis ah oo astaamihiisu soo muuqdeen iyo bilowgiisu ayuu ilaahay subxana wa tacaala ku baajiyey sidaasuu ka wadaa jaamicu lqur'aanku saasuu ka wadaa marka jamicii cumar ninkii abubakar iyo jamaca cusmaan waa kala gedisan yihin soo ma yani qaabku waa kala gedisan yihin kanna xuruuftii qur-aanka uu ku soo degay buu hal mid ah ka soo reebay kanna qur-aankaoo meele ku kala qorqornaa buu isu keenay waxaan u jeeda abubakar iyo isu keenoo hal meel ku ururiyey macna sidaas wey macna jaamicu lqur'aankaas wey haalisuhum kooda saddexaad buu yidhi yacni saxaabada midkooda saddexaad xagga fadiilada cusmaano cusmaan weeye cusmaankii dunnuurayni labada nuur u saaxiibka ahaa waa labadii gabdhood ee nebiga uu qabay ruqaya iyo umukuluum waay dulxilmi dulqaadkana u saaxiibka ahaa iyo walxayaa ha walxayaa'i weeyaane shicirka daraaddii buu u gooyey bikayri maynin iyo xishoodka u saaxiibka ahaa bikayri maynin shaki la'aan baxrulculuumi wey huwa isagu cusmaan baxrulculuumi culuumta baddoodii wey yani wuxuu ka wadaa wuxuu ka mid ahaa min aclami asaxaaba saxaabada nebiga sal lay slam ragga ugu cilmi badan buu ku jiray sidaas daraaddeed badweyn buu ahaa xagga cilmiga marka la yidhahdo badii cilmigu ahaa macnaha baxrulculuumi ayuu ahaa jaamiculqur'aani weeye qur'aanka midkii uruuriyihiisi weeye isu yani kulmiyey oo hal xaraf ku kulmiyey minhu isaga xaggiisayna istaxyad ka xishootay malaa'iku raxmaani allaha naxariista badan malaa'igtiisu ay ka xishootay sida xadiiska nebiga ku yimi sal lla alay slam baayaca canhu sayidu alakwaani bikafihi fii baycati aridwaani beytkaa wuxuu ka wadaa nimanka la yidhaahdo shiicada oo raggii yacni runtii cusmaan ka dhigtay iyo wax ka sheegiddiisa sabab ay ku gaadhaan ujeeddooyinkiisa ayaa cusmaan waxay u soo jeediyeen dhaliilo fara badan waagii cumar shiicadu yacni waxa weeyaan bilow ma leh ma jirin waagii cumar ma jirin abubakar wakhtigiisiina iska baddaa laakiin markii uu geeriyooday cumar cismaanna la doortay radia allaahu can iljamiic ayaa waxaa bilaabatay fikrad odhanaysa aalubeydkii iyo qoyskii nebiga ayaa xaqoodii la duudsiiyey oo la dhacayo la boobay fikraddaa waxaa abuuray nin la yidhahdo cabdullaahi ibnu ubay waxaan dhihi lahaa cabdullaahi ibnu saba cabdullaahi ibnu saba alyahuudi nin asalkiisu yahuudiya wey oo islaamnimo muujistay oo munaafiq ahaa islaamnimo muujistay si uu marada islaamnimada isagoo huwan uu ujeeddooyinkiisa u gaadho oo islaamka uu macnaha xididada ugu siibo ilaan isagoo gaal ah ama gaalnimo muujisanayo wax u suuroobi maayaan ninkaasaa marka wuxuu bilaabay aalubeytkii waa dulman yihiin aalubeytkii xaqoodii waa la duudsiyey aalubeytkii waa la dhacay aalubeytkii waa la boobay siyaasaddaasuu ku howlgalay cusmaan buu marka xoogga saaray cusmaan inuu dadka ku kiciyo ka hor keeno siyaasaddaasu marka bilaabay cusmaan marka waxyaabaha uu yacni dadka uu u sheegahayo ee uu ku dhaliilayo ayaa waxaa ka mid ahayd arrimo dhowr ah waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi cusmaan horta maalintii uxud uu cararay buuhi nin la maagan yahay moogta meel looma waaye cusmaan maalintii uxud wuu cararay hayey waa dhaliil ta labaad wuxuu yidhi baycatu ridwaan cusmaan goobjoogo muusan ahayn wuu ka maqnaa midda kaleeto waxa weeyaan dagaalkii bederna muuse ka qayb gelin intaa markuu isugu hagaajiyey buu haddana wuxuu dhaliilo ka dhigay rag cusmaanka ay qaraabo ahaayeen nin weliid la dhihi jiro khamriyacab ahaa iyo oo uu cusmaanku meel guddoomiye uga dhigay buu yidhi fiiri midda kaleeto qaraabadiisii oo dad xunxun ah buu muslimiintii madax uga dhigayaa arrimahaasu isu geegeeyey madiine waa ka tegey markaa madiine len saxaabadii baa u badanay masar iyo meeshaasuu aaday meeshaasu marka kacdoonka ka soo sameeyey dad badan oo iska qawqaa'iyiin ah oo iska munaafiqiin u badnaa iyo qaar yacni mu'miniin ahaa laakiin la siray ayaa marka fikraddiisii ku qancay cusmaan marka dhaliilaha loo soo jeediyoo ninkaasi uu dadka ku qancinayey magaca shiicadii aalubeytkana huwan munaafaqana ahoo yahuudiga ah dhaliiluhu u jeedinayabaa marka waxaa ka mid a baycatu ridwaan buu ka maqnaa soo ma ayb taasuu marka sheekhu tilmaamaya wuxuu yidhi baayaca canhu sayidu alakwaani bikafihi fii baycati ridwaani hadduu cusmaan ka maqnaa nebigaa u mubaayacooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo gacantiisa intuu gacantiisa kala saaray wuxuu yidhi taasi waa mubaayacadii cusmaan saas maana ayb xadiid bay kusoo aroortay cusmaan ibnu wahab mawhib nin la yidhahdo ayaa xadiiska warinaya xadiid muslim uu soo saaray wey cusmaan ibnu mawhib baa wuxuu leeyahay nin reer masar ah ayaa wuxuu ayaa yimid oo soo xajiyey nin reer masar oo soo xajiyey baa yimid xaj ku yimid markaasuu wuxuu arkay dad farfadhiya markaas wuxuu yidhi ma man haaulaa'i alqowm war dadkan farfadhiya maxay ahaayeen markaasaa waxaa la yidhi haaulaa'i quraysh waa reer quraysheed baa layidhi markaasaa wuxuu yidhi faman ishayku fiihim oo odayga dhex fadhiyana muxuu ahaa markaasaa waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu cumar wey markaasuu u tegey su-aalu weydiiyey marka wuxuu yidhi yabna cumar inii saa'iluka can shayin faxadinii canhu buu yidhi waxbaan ku weydiina iiga warran buu yidhi iiga jawaab haye keen baa la yidhi soo daa wuxuu yidhi hal taclamu anna cuhmaana fara yowma uxudin cuhmaan maalintii uxud inuu cararay ma og tahay qaala wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray ibni cumar nacam haabu wuxuu yidhi hal taclamu annahu tagayaba can badrin walam yashhad bader inuu ka maqnaayo uusan goobjoog ahayn ma og tahay ibnu cumar wuxuu yidhi nacam haa wuxuu yidhi hal taclamu annahu tagayaba can baycati ridwaani falam yashhadha baycati ridwaanna inuu ka maqnaa oo goobjoog uusan ahayn ma og tahay wuxuu yidhi haa markaasaa wuxuu yidhi allaahu akbar waa makaaba intii rabi buu helay ma og tahay alla weyn buu waa ree masar waay cabdullaahi ibnu sabayi haddaan sheegayna yahuudiga fikradiisii baa lasoo cabsiyey wixii buu marka xambaarsan yahay ibn cumar baa marka wuxuu yidhi tacaala ubayin laka buuri allahu akbarta u kaadiya kaale aan kuu sheegay buuri aan kuu sii sharxo kuu caddeeyo waxay ku dhacdaye kaale buu ku yidhi wuxuu yidhi marka amaa firaaruhu yowma uxudin faashhadu ana allaha cafaa canhu wagafara lahu cararkii iyo maalintii uxud la cararay keligii ma cararin rag badan baa cararaye laakiin waxaan ka markhaati kacayaa ilaahay inuu u dhaafay subxana wa tacaala so ilahay fi suurati ali cimraan kuma sheegin a muxua walaqad walaqad cafaa cankum soo ma ahayn ha yani fii suurati ali cimraan markuu ka harrayay alla subxana wa tacaala uxud ka cararayay iyo uu ka hadlayay baan ujeedaa uxud markuu alla ka hadlayay iyo saxaabadu sal alay iyo saxaabadu wixii ku dhacay ayuu alla subxaana wa tacaala sheegay cararkii iyo gefkii iyo wixii dhacay dhan ilahi inuu ka cafiyo taas horta qabsa buuri wax ilaahayba sheegayba inuu cafiyo waxa adiga ku daba dhigay muxuu yahay marka allah baa cafiyey taas waa midda koobaad midda labaad soo maha maqnaanshihiisii beder uu ka maqnaa iyaduna waxay ahayd buu yidhi sababteedu wuxuu qabay buu yidhi gabadhii nabiga sal alay wasalam gabadhii baa xanuunsatay nebigaa sal alay wasalam u reebay oo yidhi gabadha xanuunkeeda u hadh isla markaana nebigu sal alay wasalam wuxuu siiyey haniimadii meesha laga soo qabsadayna sidii nin meesha xaadiray oo kanuu kala mid dhigayo waxbaa laga siiyey ajir sidii ruux beder xaadiray ajirkeedaoo kaleetana nebigu waa u yeelay salawatu rabbi wasalaamu calayh marka taana maxaad ku maagi nebigaa reebay haddana raggii meesha tegey unbaa lagala mid dhigay ma eed buu ku leeyahay middaana maya eed kuma le wey macnaha bal taana jawaabteeda qabso midda saddexaad baycatu ridwaan buu ka maqnaana wuxuu yidhi haddii cid ree maka kaga wanaagsan la heli lahaa cusmaan nebigu waa u diri laha sal ly slam wa ficlan saas waay baycatu ridwaan yani waxay ahayd markuu nebigu uu tegey meesha la yidhahdo dulxulayfa isaga oo cumro doonayo inuu cumraysto ayay nimankii reer quraysheed diideen inuu nebigu soo galo sal ly slam ma imaanaysid bay dheh markaasuu nebigu sal lay slam cumar damcay inuu u diro cumar si uu ugu sharxo oo uu yidhaahdo nebigu dagaal uma imaanine wuxuu doonayaa inuu cumraysto oo laabto beydka ilaahay buu weyneynahayaa oo cumar marka wuxuu hi nebi allow aniga waad ogtahay reerkanaga nin ka mid oo idifaaci meesha inuusan joogine laakiin waxaan kuu tilmaamayaa nin igaga fiican arrinkaa isaga cumaan dir buu ku yidhi cumaan baa marka la diray nebigu cumaan buu u yeedhay wuxuu ihi tag iga gaadhsiiye odayaashii reer quraysheed arrinkaa isaga cumaan wuu tegey odayaashiibuu u tegey arrinkii nebigu la diray buu u bandhigay markuu u bandhigay ayaa waxay yidhaahdeen ninkaasi magaaladanada soo geli maaye adigu haddaad dhawaafayso wakaase dhawaaf laakiin ninkaasi noo imaan maayo markaasuu yidhi hadduusan nebigu dhawaafaynin aniguna ma dhawaafayba waxa ku fali maayo intaasi markay dhacday ayaa nebiga waxaa soo gaadhaya saxaabada nebigeen saxaabada waxaa la soo gaadhsiiyey cumaan waa la dilay cumaan odayaashii baa qabsaday waana la dilay markaasaa nebigu sal alay wasalam saxaabada isugu yeedhay bayco iyo heshiis cusub buu la galay in ay dagaalamaan ilaa alla subxaana wa tacaala yani laga dilo baycatu ridwaan baycadaa wey marka sababka ay ku dhacday maxay tahay marka sababka baycadaba loo sameeyeyba waa fii suurati fii suurati alfatxi alla subxana wa tacala miduu ku sheegay wey laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati middaa iyadaa wey macnaha marka sababka baycaduba ku timidba soo cusmaan ma ahayn haa midda labaad cusmaan markii uu meesha ka maqnaayo baycada la gelayey ayaa nebigu sal alay slam gacantiisa midig intuu saa u qaaday oo gacantiisa bidix uu saaray baa wuxuu yidhi middaasina waa baycadii cumaan buu nebigu sal lay slam marka koowaad baycadu sababkiisay ku timid marka labaadna nebigaa gacantiisa ugu mubaayacooday ma eed buu ku leeyahay marka eed kuma le wey middaasna middaana eed kuma u lahaa saddexdaa markuu u sharxay ayuu ibnu cumar marka wuxuu yidhi idhab biha alaana macaka hadda la tag bui marka haddaan kula faahfaahiye faahfaahintaan ku qaado oo la tag buu ku yidhi marka midda uu sheekhu tilmaamayo waxa weeyaan waa mubaayacadaas uu nebigu sal lay slam labadiisa gacmood intuu isu saaray uu cumaan ka mubaayacooday maadaama uu goobta ka maqnaa saas way macnaha ayib baayaca waxa uu mubaayacooday canhu nebi canhu cusmaan xaggiisa waxaa ka mubaayacooday sayidul akwaani kowniyaalka sayidkood sayidkooda oo nebigaa sal lay slam baa ka mubaayacooday bikafihi gacantiisuuna kaga mubaayacooday fii baycati ridwaani raalli noqoshaha baycadeedii baycatu ridwaan nebigaa gacantiisa kaga mubaayacooday cumaan ibni cafaan radi allahu canhu marka waa maziyo iyo dheeraad uu leeyahay cumaan weeyaan macnaha cumaan ibni cafaan saxaabada waaweyn buu ka mid ahaa min kibaari saxaaba buu ka mid ahaa sababka islaamidiisana waxaa lahaa abubakr sidiiq radi allahu canhu waa ragga ilaahay uu abubakr sababka uga dhigay inuu soo islaamo mazaayaad waaweyn buu leeyahay mazaayaadkiisa iyo fadaaishiisa waxaa ka mid a nebigu sal lay aslam wuxuu yidhi ceel magaalada madiine ku yaallay oo muslimiintu markaa ay u baahnaayeen yaa iibiya oo janno yeesha buu nebigu sal lay aslam cusmaan baa iibiyey nin dhaqaalele buu ahaa xoolo leh sidoo kale nebigu wuxu yhi sal lay aslam ciidankii tabuuk u baxay jeysh lcusra fii suurati yani waxa weyaan tawba alla kaga hadlay subxana wa tacaala yaa qabanqaabiyo oo kharashkiisa bixiyo oo janno hela buu nebig sal lay aslam cusmaan baa kharashkiisii o dhan bixiyey markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay aslam maa dara cumaana maa camila bacda alyowm buu nabir sal lay slam maanta kadib cumaan wuxuu sameeyo dhibba kaga imaan maayo wuxuu dooni ha sameeyo lanna jannadii rabbi baa u waajibtay subxana wa tacala mawaaqif marka waaweyn oo sidaasoo kale abuu lahaa nebigu sal lay slam wuxuu sii tilmaamay cumaan inay fitna qabsan doonto oo la odhan doono qabiiskan ilaahay kuu geliyey siib kursiga ka deg wey macnaha xadiis macnaha tilmaamaya waxaa warinaya axmed iyo tirmidi baa warinaya ibnu maaja waana xadiis saxiixa caaisha ayaa xadiiskaa laga warinaya waxay leedahay nebigu wuxuu yidhi sal lay slam yaa cuhmaanu ina allaha tacaala casaa an yulbisaka qamiisan fain araada almunaafiquuna calaa khalcihi falaa takhlachu xataa talqaanii saddex goor buu nebig ku celay sal lay slam cumaanow waxaad mudan tahay ilaahay inuu qamiis kuu geliyo oo kuu xidho hadday munaafiqiintu kaa doonaan inaad qamiiskaa siibto ha siibin buu nebigu ku yuri sal lay slam ilaa ad igala kulanto saddex goor buu ku celiyey qamiiskaasi marka waxa weeye waa khalaafada iyo mas-uuliyadda muslimiinta qamiiskaa isaga a dadka siiblana waa cabdullaahi ibnu sama iyo raggiisii waha markuu soo ururiyo soo qabanqaabiyey oo ilaa masar iyo dad ka soo abaabulay baa marka waxay ku soo baxeen dad aada u fara badan magaca marka waxaa la xambaarsan yahay waxaa lagu socdaa xajka xaj baan u soconnaa jidka inta lasoo marayo iyo inta masalan waxa weeye magaalada laga soo baxayo siyaasada wuxuu u sameeyey dadku inay xaj baan u soconnaa magaalada madiina lagu soo horrey madiina lasoo maray madiine markii lasoo maray baa cusmaan loo yimid cusmaan baa marka wixii laga tirsanayey baa loo sheegtay waxaa lihi kanaad samaysay kanaad samaysay kanaad samaysay kanaad samaysay wixii buu ka qanciyey wax laabtay baa layska dhigay haddana abaabul kalaa la soo galay oo ninkii jidka intii lagu sii jiray intuu abaabul kala sameeyey baa haddana lasoo noqday cusmaan oo magaalada madiine jooga oo meeshiisii uu ka maamulahayay muslimiinta fadhiya ayaa loo yimid waxaa la yidhi kursiga iskaga deg war maxaa iga rabtaan wax kaloo na qanciyo male baa layidhi mas-uuliyaddan dhig bannaanka ka mar wax kaloo intaa ka sokoyan ku qancayna ma jiro cusmaan waa diiday saxaabadii magaalada madiine joogay oo rag badan ay ka mid ahaayeen oo cusmaan marka inay difaacaan isku dayey ayuu cusmaan marka wuxuu ka cabsaday inuu meeshaa ka yimaado isku dhac oo isaga dartii inay dhiig u daato muslimiintu isu laayaan markaasuu wuxuu yidhi raggii madiine joogay oo dhan iga taga nimankan tuwaartee kacdoonka soo sameeyey iyo aniga isu kaana daayey ha i dilan hadday rabaan laakiin far ha qaadina nimankii ilaahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala inay cusmaan meeshii isagoo fadhiyo qur-aan akhrinaya ay dilaan cusmaan sidaasuu ku dhintay kacdoonkii ay soo sameeyeen cabdullaahi bnu saba alyahuudi magac aalubayd baa loo nusraynahayaana xambaarsan shiicada bilowgeediina waa shiica nimanka shiicay noqon doonaan marka dambe ayaa dilay cusmaan ibnu cafaan oo macnaha waxa weye meeshiisii fadhiya oo qur-aan akrinayay ayay meesha ku dileen macnaha cusmaan marka dilkiis sidaasuu ahaa nimanka uu nebigu tilmaamaya sal lay slam iyaga wey marka nimanka uu nebigu leeyahay qamiis baa ilaahay ku xidhi doonaa qamiiskaa munaafiqiintu siib bay ku odhan doonaane ha siibin waa middaa iyadaa wey macnaha kada kursigaoo khilaafada ka dhexbax weyaan qamiiska uu nebigu sheegaya sal lay slam sidaas wey macnaha ayib sidoo kale saxaabada nebigu sal lay waslam wuxuu u sheegay xaaladdaa iyo fitnadaasi markay dhacdo inay cusmaan isgarab taagaan xadiid xaakim iyo axmed ay wariyeen ay warinayaan min xadiidi abi hurayra ayaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam inakum talqawna bacdii fitnatan wakhtilaafa gadaal shay waxaad la kulmi doontaan iskhilaaf iyo fitno markaasaa nin baa wuxuu yidhi dadka ka mid a faman lanaa yaa rasuula allah maalinkaa laskhilaafo yaan noo sugnaaday yaanu ku dayanaa on raacnaa way macnaha markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam calaykum bilamiin وأصحاaبه وهuوa يuشiiر إiلى cثmaaن بذaلiكa نبgu وxu uhi sل اه عليه وسلم أmيinka iyo dadka la socda maalinkaa lاaزima buu nبgu sل عيه وسلم oo cثmaan buu نبgu ku wada sل عيه وسلم yaعni maalinkaa khiلaafku dhaco dhanka cثmaan mara iyo dadka la socda ayuu rasuulku sal sل عليه وسلم oo xadيiث صحيixa kaga sugan yahay macna cثmaan marka dilkiisu sidaasuu ku dhacay waxaa la dilay sideed iyo labaatankii bisha dilxija hijradu markay ahayd soddon iyo شhantii khilaafadiisu waxay ahayd labiiyo toban sano cimrigiisuna wuxuu ahaa siddeetan iyo labo sano waa ka cimri weynaa aad buu cimri dheeraa cimri dheer macna ilahi siiye subxana wa tacaala siddeetan iyo labo sano ayuu ahaa cimrigiisu markii la dilay radia allahu tacaala canhu wa ardaahu wa askanahu fii fasiixi jannaatihi tabaaraka wa tacaala ayib wuxuuna yidhi marka baayaca canhu sayid alakwaani bikafihi fii baycati ridwaani cusmaan markii la dilay oo dilkiisi macnaha wax weeyaan uu yani waxa weye ay nimankaas tawaartii dileen ayaa markaa muslimiintu waxay la mubaayacoodeen cali bni abi aalibin radi allahu canhu cali bn abi aalib ayay la mubaayacoodeen dadka cali la mubaayacoonaya marka waxay isugu jiraan nimankii kacdoonka soo sameeyey oo cusmaan dilay iyo saxaabadii madiine joogay ee yani waxa weeyaan ayagu aan wax dhiba geysanin ayaa kulligood waxay isku waafaqeen in cali bni abi aalib markaa la doorto cali bin abi aalib baa marka la khaliifay cali markii la khaliif khaliifay nimankii dilka geystooo gacanku dhiglayaasha ahana ciidankiisa ay ku jiraan cali wuxuu istusay hadda iyadoon muslimiintii oo dhan aynan israacin oo waddamadii oo dhan aynan macnaha waxa weeyaan shaam iyo kulli aynan maamulkiisiiyo soo wada hoosgelin oo aynan baycadu dhammaystirmin hadduu bilaabo baadhis iyo yaa dilay khaliifka iyo macnaha ilan dabagal bay u baahantay dadkii gacanta geystay iyo dadkii ka dambeeyey soo kiciyey baadhis dheer bay u baahantay hadduu hadda bilaabo wuxuu ka cabsaday nimanku waa niman xoog badan oo la soo habeeyey isaga laftiisaba inay ka takhallusaan baa suurtagal ah marka wuxuu damcay intuu arrinta iska dibdhigo cusmaan yaa dilay iyo qisaastooda intuu iska dibdhigo bal horta inuu awood muslimiintao dhan isu keeno markaa kadibna markii ay khilaafadu dhammaystiranto baycadu dhammaystiranto muslimiintu israacaan markaa kadib inuu baadhis sameeyo oo cusmaan dadkii dilay uu dabagalo arrinkaasuu markaa cali isku qanciyey nimanka reer sham la yidhaahdo oo markaa mucaawiya uu guddoomiye ka ahaa mucaawiya bin abi sufyaan oo ay markaa dhalasho ahaan isxigaan cusmaan ayaa marka waxay yidhaahdeen caliyow adoo ay ciidankaaga la socdaan nimankii cusmaan dilay oo aadan aan la laynin annagu mubaayacadaada ma gelayno annagu hee mubaayacadaada ma gelayno ma aha inuu mucaawiya leeyahay khaliif baan ahay sidaadoo kale ah laakiin mucaawiya wuxuu ka duulayaa dadkan ciidankaaga la socdee khaliifkii dilay marka hore qisaas markaad qisaasta kadib baan anagu kula mubaayaconayna khilaafkii mucaawiye iyo cali dhex maray isaguna halkaasu ka dhashay waxaa ka horeeyey khilaaf kaleetoo dagaalkii jamal keenay oo iyaguna ay huwaartan iyo nimankan kacdoonka sameeyey ay abaabuleen baa ka dambeeyey adiga wixii halkaa ka bilowda waa markii marxaladii marka fitanka iyo dagaaladii waaweynaa ee saxaabada dhex maray iyo xaaladahaasa marka bilaabanaya inteeda badanba bal kulligeedba waxaa la dhihi karaa dabkeeda waxaa shidayay nimankaas huwaartee kacdoonka sameeyey cusmaan dilay ayaa kicinayay macnaha dagaalkii jamal bilowgiisa isagaa lahaa maxaa yeele markay isu tageen dhalxa iyo xandhila zubayr iyo caaisho iyo oo la damcay in inta la wada hadlo arrinka la dhammeeyo oo habeenkii inta la is arkay si fiican lagu kala seexday unbay niman kale hoos ka heshiiyeen waxay yidhahen war dadkani hadday heshiiyaan barrito innagaa laynagu soo jeedsanoo gacan ku dhiiglayaanna waynu nahay innagaa layna layn sidaas daraaddeed habeen badhkii markii la seexseexdo aan bilowna dagaalka nin walba marka isagaa seeftiisa qaadanoo dagaal nin bilaabay aan la garanaynin baa marka isku dhex yaaci dagaalkii jamal saasuu ku bilowday iyadoo la jiifjiifo ma waxaa la arkay iyadoo seeftii laysu qaatay qaca qaca oo yaa dagaalka bilaabay dagaalkii ilaa toban kun oo saxaabo ay ku dhinteen ayaa halkaa marka ka dhacay yaa ka dambeeyey munaafiqiin baa ka dambeeyey cabdullahi ibnu saba iyo cabdullahi ibnu saba alyahuudi iyo dadku hogaaminaya baa ka dambeeyey haddana mucaawiye iyo cali dagaalkoodii inuu dhacana sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyey iyaga laftoodaa ka dambeeyey fitankaasaa marka israacraacay waana kuwuu nebigu kasii warramayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas weyaan macana ayib siirada ayaad ugu tegaysaan iyo kutubta maantana waxa weye taariikhda ayaa ka warrama laakiin inta muhimka ee khulaasada ah umaan taqriiban ka qaadanaynaa oo runtii yani dagaaladaasi waa waxyaalaha ay nimanka gaalada iyo mustashriqiinta iyo cadowga islaamka iyo ay xoogga saaraan oo isku dayaan inay tashwiihiyaanoo suura xun ay ka bixiyaan oy u muujiyaan inay saxaabadii nebigu kursi isku laayeen kursi iyo madaxnimo inay isku laayeen mana ahayn ficlan mana ahayn khiyaarkoodana ma ahayn doorashadoodana ma ahayn laakiin waxay ahayd mujtahidiin bay ahayd kanna waa ijtihaadayey cali bn abi aalib oo sibuu wax u arkayay inuu xalku ku imaan karo ree shaamna iyaguna sibay u arkahayeenoo ay ula muuqatay ijtihaad ahaan inay quman tahay waxaana ka dhex faa'iidaystay nimanka acdaada baa ka dhex faa'idaystay waan u tegi doonaa abyaad uu sheekhu sheegi doono mowqifka loo baahan yahay ruuxa muslimka inuu ka istaago dagaaladii saxaabada dhex maray waan u tegi doonaa insha allahu tacala ayib wuxuu ina yidhi sheekhu waraabicu ka afraad oo xagga fadliga iyo khalaafadaba afar ku yihi ibnu cammi khayri rusuli rususha ka ugu khayr badan in adeerkii wey acnii waxaan ka wadaa oon ula jeedaa alimaama baan ka wadaa imaamkii alxaqa ee xaqa ahaa dalqadri qiimaha u saaxiibka ahaa alcaliyi ee sarreeye qiimaha sarreeyana u saaxiibka ahaa mubiidu kulli khaarijiin mubiidu kullu kulli khaarijiyin huwa isagu mubiidu kulli khaarijiyin khaariji walba kii tirtiray wey maariqin oo diinta ka dhex siibto ka dhex baxay khaariji walboo diinta ka dhex baxay ninkii baabi'iyey wey wa kulli khibbin wa mubiidu kulli khibbin waay khaa'in walba kii baabi'iyey wey raafidiyin khaa'inkaasoo raafidi ah faasiqin oo isaguna daacada ilahay ka baxay ayib cali bni abi aalib ayaa wuxuu ahaa ninka saddex afraad ee xagga fadliga ku soo raaca cuثmaan ibni cafaan khaliifkii afraad ee muslimiintana isaga ayuu ahaa nebiga ayaa iyuu in adeerkii ahaa oo nebiga ilmaadeer ahaayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebiga gurigiisa ayuuna ku soo koray nebiga gabadhiisana wuu guursaday wuxuuna dhalay labadii wiil ee nebigu sal lay wasalam labadii wiil ee nebiga sal lay wasalam sibtay rasuuli lahi sal lay wasalam ayuu dhalay marka cali bn abi aalib alimaamu alxaq dalqadri alcali ayaa ku xigayoo waa kaan sheegnay markii cumaan la dilay isagaa lala mubaayacooday baycadiisana khilaaf kama jiro baycada cali bn abi aalib waa laisku waafaqsanaa xataa ree sham way waafaqsanaayeen mucaawiya wuu waafaqsanaa weligii khaliifnimo ma sheegan laakiin keliya wuxuu uun rabay saan horey uu sheegnay intaan cali aynan la mubaayacoonin ayna soo hoosgelin khilaafadiisa in bal horta la qisaaso nimankii cumaan dilay intaa unbu doodiisu ahayd mooye kumuusan haysanin khilaafada cali bn abi aalib kumuusan haysanin macna ayib cali bn abi aalib marka waxaa ka mid ah arrimaha uu sheekhu u sheegay laba arrimood waxaan ujeedaa saddex fadiiluu u sheegay fadiilada koobaadi waxa weeyaan khawaarijta nimanka la yidhahdo ninkii baabi'iyey wey khawaarijta khawaarijtu waa koox intii nebigu joogay sal alay wasalam ayay bilowdeen bilowgoodu nebigu intuu joogay bay bahayd laakiin waxay soo baxeen xilliga cali bni abi aalib iyo mucaawiya khilaafkoodii xilligaasay soo baxeen oy si fiican usoo canbaxeen qisadooduna waxay ahayd markii lasoo gaabiyo siduu nebigu sheegay sal lay wasalam nin ayaa nebiga maalkuu xunayn ka laabtay haniimooyinkii xunayn isagoo qaybinaya ayaa nin baa wuxuu yidhi muxamadow cadaalad ma samaynay sida cadaalad samey markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay waslam war inkaari ku dhacday haddaanan anigu cadaalad samaynin yaa kaloo laga sugaya inuu cadaalad sameeyo anigoo uu aaminay allaha samaawaadkiiyo dhulkaba iska leh maxaad ii aamini ladihin bu nebi sal lay waslam cumar baa wuxuu hi nebiyow ninka igu fasaxan koorta ka gooyey nebigu wuxu uhi sal lay waslam lagu sheekaysan maayo maxamed saxaabadiisii buu laynaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ninkan tarankiisa iyo dhabarkiisa waxaa ka soo bixi doona dad qur-aanka akrinaya aada qur-aanka u akrinaya laakiin qur-aanku uusan dhuunta u dhaafaynin salaada ay tukanahayaan iyo salaadiinnana tiinna aada xaqiraysaan cibaadaadkiinna iyo cibaadaadkooda aada cibaadaadkiinna xaqiraysaan laakiin diinta uga dhex baxaya sida leebku uga dhex baxo shayga lagu gano shayga lagu tuuro leebku si uga dhex siibtoo kale saasay diinta uga dhex siibanayaan laakiin markaad aragto muuqaalkooda kore waxaabad adaaba isyasiba cibaadadaadii iyo diintaadii iimaankaagabad yasi markaad aragto saasuu nabigu ku tilmaamay nimankaasaa ninkan ka farcani doona buu nabi uri sal ly slam markaasaa nebigu wuxuu sii sheegay nimankaasi waxay soo bixi doonaan buu yidhi xilli muslimiintu ay iskhilaafsan yihiin oo laba kooxood isu khilaafsan yihiin labada kooxood ee muslimiinta iskhilaafsan xilligaa ay soo bixi doonaan midooda xaqa ku taagan oo xaqa u dhow baana la dagaalami doonta buu nabi uri sal lay slam la dagaalanka nimankaa lala dagaalamana wuxuu nebigu sheegay inay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado janno lagu helayo ayuu nebigu sheegay sal lay slam dad la laayana inay iyagu ugu shar badan yihiin bal khalqiga ilahay inay ugu shar badan yihin buu nebigu shegay sal lay slam astaama ay leeyihiinna waa sheegay oo astaamahooda waxaa ka mid a maalan yani siima uu nebigu uri sal lay waslam inay xiirtaan baa u ah astaamo u ah waxaa kaloo nebigu sheegay sal lay waslam dadkooda laga laayo waxaa laga dhex heli doonaa nin meeshan cududda ah yani bur iyo bahal weyn ay ka laalla hilib weynoo sida naaska haweenka oo kale uu ka laalaado astaamo weyn baa meeshan kaga taalla cududda ah ninkaasaa laga dhex heli doonaa bu nabi uri sal lay slam markii marka dagaalkii uu dhacay sifiin oo khawaarijtu ay soo baxday markaasay soo baxeen ayuu cali bin abi aalib la dagaalamay wuxuu kula dagaalamay mawqicada la magac baday nahrawaan cabdullahi ibn wahb nin la yidhahda marka isaga iyaga madax u ahaa waxay bilaabeen inay gooni u baxaan ay gaalaysiiyaan saxaabadii nebiga sal lay slam inta mucaawiye la socota iyo inta cali la socotaba waxaan iyaga ahaynba inay gaalo yihiin sababku muxuu yahay sababtu waxa weeyaan diinta ilaahayba ra'yi rag baad ka hormariseen cali bn abi aalib baa cid dira wuxuu u diray nin ku jira cabdullahi bn cabbaas wuu la soo dooday dood dheer buu la galay ilaa sideed kun bay ahayn afar kun buu intuu wax fahansiiyey buu ka soo kaxeeyey afartii kun ee kaleetee ku adkaysatay buu cali marka intuu weerar ku qaaday ayuu yani waxa weeye buu midba meel ka tuuray wax uu laayey iyo wix uu kala fiijiyuu ka dhigay intuusan la dagaalaminna cali wuxuu yidhi anigu la dagaalam farahan idinka qaadi intaad muslimiinta nabadgelinaysaan farahan idinka qaadi nin saxaabiya iyo xaaskiisii intay qabteen bay marka googooyeen markaasuu cali weerar ku qaaday wuu kala fiijiyey midba meel buu ka tuuray waxna wuu laayey cali markuu ka adkaaday oo uu kala fiijiyey buu marka wuxuu yidhi nebigaan maqlay nin astaantaalebaa ku dhex jira buu noo sheegay ha la raadiye buu oo meydkooda ha laga dhex raadiyey ninkii baa la baadhay waa la raadiyey waa la raadiyey waa la soo waayey cali wuxuu yidhi been la iima sheegin aniguna been ma sheegine ninkii hala raadiye buui waa lagu noqday meydad badan oo isdul saar saaran baa la kala qaadqaaday kii ugu hooseeyey baa laga soo saaray ninkii oo sidii nebigu ku sheegay sal lay wasalam yani hilib weyn oo naaska haweenka oo kale a gacanta yani waxa weye cududeeda uu ka laalaado meeshii baa loogu tegey cali bn abi aalib baa marka nebigu sal lay slam uu ku sheegay ila nebigu wuxuu sii yidhi waxay soo bixi doonaan xilli muslimiintu laba kooxood ay isu khilaafsan yihin sooma waxaana la dagaalami doona labada kooxood midka xaqa u dhow waa kooxdii cali bay noqotay saasay macanaha leanna isagaa khaliifka ahaa ree shaam mujtahidiin bay ahaayeen laakiin waa khaldanaye waa ku khaldamay ficlan laakiin mujtahidiin bay ahaayeenoo ajir bay leeyihin saas way macanaha cali bin abi aalib baa laakiin musiib ahaa oo khaliifka ahaa oo inay ateecaan ay ahayd ficlan sidaas way macanaha ayib